madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobka afartaniyoaad faqradiisa labaad markuu tixgeliyey ahmiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka in la helo gudoomiyaha gobolka baay markuu dhegaystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jagada kor ku xusan markuu ku qancay in uu hanan karo awoodna u leeyahay xilka loo magacaabay waxa uu go'aansaday inuu u magacaabo mudane cali wardheere cabdiraxmaan laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya